agaasinka waaxda maaraynta marxaladaha degdega ah ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida abuukar sheekh aadan oo u warramay v o eda ayaa abuubakar waxa uu sheegay in uu jiro xanuun cusub oo xumo daran wato oo bulshada soo soo ridanaya raalli ahad dhegeystayaal wariyaha v o eda ayaa warkan ka soo diray jigjiga
kolley xaaladuhu ma badno waa bilow toddobaadadii u dambeeyey waan arkaynaa riboortiyada ama xogahana soo gaadhaya ee kooxaha sahanka caafimaadka bulshadu ay noo soo tabinhayaan waan ka dhex arkaynay hosbitaaladana kooxa aan u dirnay oo soo indheindheynhayay xaaladaha noocaas ee yaalla hosbitaalada way jireen xaaladaha hosbitaalka la dhigay oo xumadan usoo dhacay ma badno way yaryihiin weliba dadka maaragtay xaaladoodu ay daran tahay ma badno ilaa hadda laba qof baan hosbitaalka referaalka ee jijiga ku yaalla aan la kulanay labadaa xaaladoodu way daray dadka kale laakiin waa dad xanuunku hayo runtii uu xanuunku qaarkood si si adag u dareemayaan laakiin guryahooda iskula tacaalaya waayo wixii waa uun hargebkiina nooc buu uga egyahay ama xanuunkii covid-ka sidaas si lamida dhinaca kale marka la fiiriyo wuxuu u yar egyahay xanuunkii la dhihi jiray jukunguyaga ama kududiyaha baadhitaana aan samayno oo hadda ka hor aan samayno way jireen lagama helin xanuunka kududiyaha laakiin haddana muunada aan qaadnay oo waxaa jira maqan baadhitaankoodana lagu guda jiro qofka see loo qabanaya muxuu dareemayaa ruuxa xumo daran buu dareemayaa wuxuu dareemayaa xubno xanuun qufac qalalan bay dadka qaarkood sheegayaan sidaasi lamida dadka qaar xogaha aan ka helayno meelaha qaarkood waxay sheegayaan inay xaaladuhu markay yar xumaadaan oo ruuxa ay ku raagto xaaladani inay dhiig mararka qaarkood taanka uu iskaga arkayo dhiig aan badnayn laakiin uu dareemayo oo u arkayo dabcan si fiican baad u faahfaahisay xanuunkan iyo siduu dadka markaasi u qabanay iyo dadka calaamadaha isku arkayaan kaxafiis ahaan ilaa hadda maxaad samayseen si xanuunkanba loo ogaado waa sax waa su-aal fiican kaxafiis ahaan waxaan samaynay bal waxaan inaan darisno horta case definitionka waxa la yidhaahda ama xaalad qeexidda xanuunkan inaan darisno oon kolka hore u fiirsano xaaladihii aan naqaanay ee xanuunada cudur dilaacyada sababayay wuxuu kala mid yahay iyo wuxuuna kala mid ahayn inaan horta aan u kuurgalno kadib markaan xaalad qeexida aan samayno inaan munado qaadnay munadihii sidaan hadda ka hor sheegay qaarkood waa la baadhay qaarna waa lagu guda jiraa xanuunada inta badan aan aan dareemayno inuu noqon karo ama aan filayno inuu noqdo weli mayna isyeelanin laakiin baadhitaano dheyri ayaan ku samaynaynaa ilaa adu hadda talabixin waxaan wadnay baadhitaanada dambe haddii ay iyagana wadanka dhexdiisa ah ee la wado haddii ayay waxba kasoo bixi waayaan oo laga waayo waxyaabihii aan filayno inay dibadda shaybaadhka hay-adda caafimaadka adduunka ku yaalla uganda oo kale in la geeyo talabixina baan wadnay waa tahay dhanka kale agaasin waxaa jira wararkaan ka helayno qaybo kamida degmooyinka gobolka liibaan inuu ka dilaacayo xanuunka daacuunka bal arrintaas maxaa ka jira xaggeese u badan yahay xanuunkaas way jirtaa xaaladaasi cudurka koleeraha wuxuu ka dilaacay degmada la yidhaahdo qarsaadulla oo gobolka liibaan hoos timaada ilaa hadda xaaladaha guud waa toddobiyo soddon xaaladood dadka uu ku dhacay oo xanuunka laga helay waan xaqiijinay bilowgiiba munadaan ka qaadnay shaybaadhka qaranka lagu xaqiijiyey inuu koleero yahay dhimashadu ilaa hadda waa labo xaaladda si fiican baan u faragelinay bilowgiiba alxamdulilah xafiiska caafimaadka heer deegaan xafiiska caafimaadka degmada iyo bahwadaagta oo iskaashanhaya si fiican baa looga howlgalay jawaab celin fiicanna waa laga sameeyey haddana xaaladuhu aad bay hoos ugu dhaceen waa tahay maxaa keenay baad isleedahay xilligan xanuunka daacuunka inuu dilaaco maxaa loo loo sababeyn karaa wallaahi waktiyada noocan oo kale waan filnaa roobkii deyrtaa kulley deegaanka ka bilowday toddobaadadii u dambeeyey rooba baa da-ayey sidaas lamida abaar dheer baa lagu soo jiray nadaafad darro badan baa iman karta marka abaarta ay dheeraato xoolaha dhimanhaya dhulkii roob maydhan ma helayo sidaa sidaa darteed marka uu roob yimaado ama ay biyuhu yaraadaan oo dadku ay abaartu intay dheeraata meelo laysugu ururo waxaa imanhaya xanuunadan kuleerihii iyo lamidkaa marka wuxuu ka jiray degmooyin dowlad deegaanka oromiya oo jaarka imela ah laba degmo oo kamida buu ka jira muddooy bilihii u dambeeyeyba taasoo jaar la ah oo dadkuna aad ay isugu xidhan yihiin labada dhinac xaaladdu hadda way fiican tahay degmada guradhaamole ayaa iyadana sidaas lamid ah ay xaalada ka jiraan walow oo baadhitaanadii shaybaadhkii aan samaynay aan lagu cadaynin inuu inuu koleero yahay oo ay negative noqdeen ama laga waayey bacteriyadii aan filayn in laga helo
kaasi waxa uu ahaa agaasinka waaxda maareynta marxaladaha degdega xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya abubakar sheekh aadan oo u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gata